galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaa shalay magaalada adisababa ee dalka etoobiya lagu soo gebagabeeyey kulan ay tobankii sanaba mar isugu yimaadaan naafada dalalka ku jira midooda africa kulankan sanadkan ayaa looga hadlayey in qiimeyn lagu sameeyo guulaha laga gaaray horumarinta duruufaha iyo ay ku nool yihiin naafada africa cabdiraxmaan maxamed faarax cabdiraxmaan luunge oo ah agaasimaha arrimaha naafada ee xafiiska madaxtooyada soomaaliya kana mid ah naafada soomaaliyeed ayaa kulankaasi uga qayb galay soomaaliya caasho ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiirtay waxaana uu uga warramay qodobada kulankaasi ka soo baxay waa maasanta caashe kulankan wuxuu ku saabsanay arrimaha naafada waxaa qeyb ka ahaa wadamada xubnaha ka eh african unionka ama african commissionka ayaa isugu yeeray wadamada xubnaha ka eh african unionka marka waxaa laga hadlaya laisugu imaaday waxaa dhammaanayo african decade for disability oo decade tobanlihii labaad eh sagaashan iyo sagaalka la bilaabo kii hore laba iyo kun iyo sagaalka buu dhamaaday kii xigana hadda wuxuu dhamaanaya laba kun iyo toban iyo sagaalka marka waxaa laga arrinsanayay qiimeyn lagu sameynayay guulihii la gaaray sida dadka naafadaha looga qeybgeliyey barnaamijyada kala duwan ee dawladaha xubnaha ka ee african unionka iyo waxaa xigi doona ee halka looga guurayo tobanlaha markuu dhamaado ya yaa looga arrinsanayay marka qodobo ayaa kasoo baxay waxaa la isku afgartay oo la lasoo gudbiyey in la sameeyo sharci african unionka u ansixiyo oo loogu yeeray african disability protocol oo laga codsanayo wadamada xubnaha ka auda inay inay inay ansixiyaan oo baarlamadooda ay meel mariyaan tobankii sano ya waxaa la rabay dadka naafada in dawlad walba ay samayso shuruuc iyo siyaasada ku wajahan xuquuqda dadka naafada si looga qeybgeli lahay siyaasadaha waxbarashada haday aha laheetaan caafimaadka haday ahaa lahayd adeega guud si u noqon lahay adeeg accessible oo dadka naafadaha ay ay uga qeyb qaadan karaan waa ku garta marka marka maxaa la isla garta hadda hadda waxaa laisla arga laisla garta iyadoo laga shidaal qaadanaya baaqa xuquuqda naafada ee u n ka oo laba kun iyo lixdii adduunku isku raacay oo hadda sharci noqday in african ay yeelato sharci u gaara oo sharciga naafada la yiraahdo markay africa isku raacdana wadamada xubnaha ka african yaa la rabaa inay meel mariyaan oo baarlamadooda ay ka meel mariyaan marka hadda draftiga la isku raacay waxaa la hordhigi doonaa wasiirada arrimaha dibadda iyo wasiirada arimaha bulshada kulankooda soo socday adis ka dhici doona dabadeedna kulanka caadiga ah ee madaxda wadamada africa isugu imaan doona julaay laba kun iyo sideed iyo tobanka iyo laba kun iyo sagaal iyo toban intaan la gaarima barnaamijkaasi u ahaada mid diyaar u ah in wadamadu ay meel mariyaan marka wuxuu ku wajahan yahay la rabaa in laba kun iyo iyo iyo shan iyo labaatanka meesha lagu gaaraaba wadan walba oo africa kamid ah inuu qeyb ka noqdo adeega guud sida gaadiidka dadweyne oo kale in in in africa laga waaya gaadiid aan ahayn accessible oo dadka weljeerka isticmaal oo kale aysan isticmaali karin africa laga mamnuuco waxaa kamid a gawaarida caadiga oo dadka privateka isticmaalaan gaari aan la isticmaali karin in africa laga mamnuuco waxaa kamid a arday walba oo african oo naafaa inuu iskuulka gurigiisa ugu dhow inuu dhigan karo in africa ay ka hirgasho laba kun iyo shan iyo labaatanka waxaa kamid a inay helaan tamsiil misaalaad siyaasiya oo loo sameeyo koota baarlamaanka percentage walba bulsho walbaba intay dadkooda ay kala egyihiin in percentage looga sameeyo ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka iyo qodobo kaloo fara badan aad baad umahadsantaha waxaad iiga warantaa marka tiro ahaan imisaa kasoo qayb gashay waxaa africa waa shan iyo konton dal waxaa isugu yimid laba iyo soddon dal yaa hadda goob joog ahaa oo wadamada ingiliishka ku hadla u badan marka wadamada africa faransiiska carabiga ku hadlana ayana kulan kalaa loo qabanayay marka dal walba ma hal qof baa ka socday mise xubno lasoo xulay baa ka socday
dal walba waxaa ka socday madaxda uqaabilsan siyaasadda arrimaha naafada wasaaradaha joogay waxaa jooga xafiisya ra-iisul wasaarayaasha ka socda waxaa jooga xafiisya ka socda xafiiska madaxweyneyaasha yaa yaa kasoo qeyb qeyb ka ahaa cabdiraxmaan marka la fiiriyo dhinaca soomaaliya marka la fiiriyo waxay hadda ka mid tahay meelaha ugu liita amaba ay yar tahay in laga helo meel uu qof naafo ah uu ku socon karo hadday gaadiidka noqoto gaadiid uu raaci karo waxaasoo dhabaa ka jira iyo kuwo kaloo badan oo hadda aan lasoo koobi karin marka waxyaabihii meesha aad adigu kaga hadashay ee aada soo bandhigtay maxaa ka mid ahaa wallahi waa runtii hadda annaga aad waxaan u jeclaa lahay dadaan naafo ahayn oo soomaaliya oo siyaasiyiin inay kulamadan kala joogaan si u dareemaan horta halka africa ay maraysa halka soomaaliya ay joogta aad baa loo kala tegay cashaag inagu waxaan ka hadlaynaa hadda aanu joognaa in xafiis cusub dalkii laga sameeyo xafiiska ugu horeeyo arrimaha naafada shaqo ku leh laakiin africa way way way way tagtay oo deinta siyaasada iyo samaysay bay shuruuc sameyd oo baarlamadihii la meelmariyo xubno baarlamada kamid a qaarkood wadamada qaarkood jiro wadamada qaarkood wasaaradaha jiro arrimaha uxil saaran wadamada qaarkood waxaa jira budget gaara oo iyo fan gaar oo loo sameeya arrimada inagu waxaan kala soo qayb galna marki waa inaan africa wax ka barano marka labaadna inaan waxaan rabnaa inaan soomaaliya hadda qorshuhu yahay afarta sano soo socotaa in laysku dayo bal sharci arrimaha naafada saameynaya ama xuquuqdooda qeexaya in dalku yeesho siyaasad qaranna la daba dhigo marka labadaa la helan la sameeyey hay-ad qaran oo hirgelisa siyaasadda la meel marin doono
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed faarax cabdiraxmaan lunge oo ah agaasimaha arrimaha naafada ee xafiiska madaxtooyada soomaaliya kana mid ah naafada soomaaliyeed wuxuu ka qayb gelayay kulanaad dalka etoobiya lagu qabtay wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga caashe ibraahim aadan